jaa'at bay idhaahdeen xaqiiqinimo way timi rusulu rabbina bilxaq ilaaha iyaga rusushiisii xaq bay noogu yimaadeen iskama iman baatil lama iman laakiin xaq bay ku yimaadeen rusushu baahi baana dadku u qabay bashar waxay markaa rusushan la xusay xusaysaa ummaddani halkay ku horumartay ku liibaantay waa raacidii rususha arahda alkiraam min khalqi illaah jamicii maamuuska lahaa ee qaaliga ahaa raacidda la raacay wanuuduu waa loo dhawaaqay cid kastaaba ha u dhawaaqdo ilaahay iyo malaa'igtiisa xaggooda looga yeedho waxaa la yidhi an tilkum ljanna ay tilkum ljanna ti jannadiinaa iyada ah uridtumuuhaa waa laydin dhaxalsiiyey bimaa kuntum tacmaluun camalkii aad samaynayseen baa ku dhaxasheen habka dhaxalkana xadiidku waxbu ka xusoo mid walba waxaa loo dhiibayaa oo mu'mina yuhuudi iyo nasraaniya waxaa la leeyahay haadaa fikaakuka min annaar kii naarta kaaga filaaba waa kan kanuun adigu intood qaado ku buuxi booskaagii naarta adiguna qaado booskiisii jannada iyo kaagii isku darso daalika yawmu takaabun waa maalinka saa laysu dhaxlayo abniga waxa la idhaha wixii xumaana qolaa qaadatay wixii samaana qolaa qaadatay dhaxalku waa kaasoo dee qolaa la dhexal wareejiyey oo lagu cabayo wixii ay heli lahaayeen ee cadfan lahaayeen ayaa weydaabtay wanaadaa buu lahayd qolo kalaa soo baxday waxaa dhawaaqay asxaabu ljanna wanaadaa asxaabu ljanna qoladii jannada ayaa yeedhay asxaaba naari bay u yeedheen an wajadnaa an qad wajadnaa waanu helay bay yidhaahdeen maa wacadanaa rabbunaa ilaah iyagu wixii uu noo yabohay xaqan isaga oo dhaba oon shakiba lahayn fahal wajadtum ma hesheen maa wacada rabbukum xaqaa wuxuu ilaahiinu idiin yabohay oo dhab ah baa ka shakii jirteene aan shaki lahayn macnaheedu waxa weye jannadii helaye oo maanta waanu haynaaye wax badan baa muran soo jiray oo laysku soo dhex jiro o laysu wanaaye idinku naartii ma hesheen qur-aan iyo xadiisba sheegeen qaaluu afmeermeris iyo isbedeltoona ma jira qaaluu waxay idhaahdeen nacam saasay idhaahdeen haa bay idhahdeen haa waxa halkaa aad ka aragta hal kelmadunbay ku dhawaaqay leannahu qofka hadal badan oo fadfaad ahoo dee saracin kara waa qof nafis haya idhahdeen nacam intaasubay qofku si hadalkii waala iyadu aayaddu daliishanaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam markii waddada ka duway mujrimiintii quraysheed ee kurtinka ku ahaa dariiqa la maraya xaq markuu toddobaatan laayay buu wada jiidayoo dabeetana god buu ku uroriyey markaasaa waxa uu leeyahy an qad wajadnaa maa wacadanaa rabbunaa xaqan fahal wajadtum maa wacada rabbukum xaqan nasrigii helaya idinku ma hesheen halaagii ilahay idin yabo markuu cumar lahaa weeye maxaad kala hadlay bakti tawafay ee uu lahaa waanay jawaabayna saa u maqlaysaan oo kale u maqlay faadana waxaa dhawaaqay muadinu mid dhawaaqo baynahum dhexdooda ahaaday allacnat llah ay lacnat llahi cala aalimiin cadhadii ilaahay waxay dul baxday daalimiinta daalimna xaqa u weynkii dulmiye gaalka hawe aladiina daalimiintaasoo yasuduuna hor joogsanaya can sabiili illaahi jidka ilaahay xaqa ah wayabquunahaa ciwajan maroorka la rabay waxay doonayeen inuu jidka ilaahay maroorsamo wahum iyagu bilaakhirati kaafiruun aakhirona way ka gaaloobeen intaasoo balaayaabay isku dareen daalimkii waa kaa godabta ay galeen waa intaasoo dhan ilaahay bay dagaal la galeen iyo rusushiisa iyo mu'miniinta iyo xaqa jidka xaqa ahi wuu toosan yahay inay marooriyaan bay dooneen waxba ulamay hadhin geed gaaban iyo geed dheerba oo fuuleen wa baynahumaa xijaab allah waxau ihi dayr baa u dhaxeeya ahlu naarka iyo ahluljanna faduriba baynahum bisuur lahu baabun baatinuhu fiihi araxma wdaahiruhu min qibalihi alcadaab fii suurati alxadiid waa dayr labadan qol u dhaxeeyaayoo xagganna way holcaysa xagganna waa naxariis iyo neecow oo khayr baa ka soo baxaya waa gidaarkaa keliya kaasaa la dhex dhigay qolana dhakaday kaga taagan xijaab iyo acraaf way isku miduun wa cala alacraafi xijaabka dushiisana rijaalun rag baa dul taagan yacrifuuna garanaya ma rag baad keligood oon dumar ku jirin mise marar badan baa nusuusta ay ku soo aroortaa lafdi ama erey lab laga cabiro oo dhadiguna la socdo ee labiyo dhadig way wada socdaan allahu aclam wax mufasiriinta sii farageliya maan arag laakiin kollayba dad baa halkaa fuushan ama rag keliya ha ahaadeen ama dhadigna ha u heliya yacrifuuna kullan bisiimaahum qolo walba astaantooday ku garanayaan magaal iyo islaam baa isu eg ifkan weligoodba dadku ha iska dhex muuqmuudeene halkaa waa la kala baxay wanaadow marka waxay u yeedheen qoladii dayrkan dushiisa taagnayd waa muuqaal iyo meel aynaan weli arag oo laakiin aynu rumaysannahay dayrku intuu leegya kuwan meeshan naartu ka holcaysa iyo meeshan khayrku uu ka soo burqanaya siday isugu dhowaadeen oo aanay isu saamaynaynin meelaha qaarkood nusuustu miyaanay jannada cirka ku sheegin naartana asfala saafiriin iyo xagga hoose siday se isugu dhowaadeen u wada hadli karayaan kolle waa caalam aynaan weli gaadhin oo muuqaalkiisa aynaan dee faallo ka bixin kara inaan rumaynayno wanaadow asxaabaljannati bay u dhawaaqeen qoladii acraaf fuushanaa waa qolo halkanuu lagu sheegay suuraddan loogu magac daray an salaamun calaykum ay salaamun calaykum nabadgeliyo dushiinna ha ahaata bay idhahdeen lam yadkhuluuhaa may gelin jannada wahum yadmacuun laakiin way rajaynayaan marka way rajaynayaan taas ayaa aimada qaarkoodna waxay leeyihiin qoladan halkaasaa muddo lagu soo hakiyey akhiiran dee jannada ayay ku dambaynayaan qoladan iyay yihiinna dee nebiguna ma fasirin sala allahu calayhi wasalam aayaadkuna may fasirin markaasa waxay keentay aimada qaarkood ba inay isku daya inay wax ka yidhaahdaan qaar yidhaahda waa qoladii ahlu fadraha ah ee markaa rasuul aan loo soo dirin ee halkaa cudurdaar ka helay iyo qolo kaloo tidhaahda waa carruurtii yaryarada gaaladu ay dhaleen iyo qaar kaloo yidhaahda waa nacasyaashii aan caqligoodu dhammayn qoladaasi si kastaba ha ahaato qolo kaloo yidhaahda waa camalkooda khayrka ah iyo kaen iyo ka sharka ahi dara isla egaadeen rubama inuu qowlkaasi ugu dhow yahay markaa jannadii may gelin laakiin way faraxsan yihin kolkay xaggaa eegaan gacan haadis baa ka dhacaya iyo salaan iyo milics waidaa surifat absaaruhum indhahooda marka loo duwo tilqaa asxaabi innaar qolada naarta xaggooda jihadooda tilqaagu waa jihadee jihadan ahlu naarka kolkay eegaan qaaluu waxay leeyihin rabbanaa laa tajcalnaa maca alqawmi aldaalimiin ilaahw kuwa ha nagu dari ilaahw kuwa ha nagu darin saasay leeyihin oo qolana maba eegi karayaanoo way ku adagtay surifat baa layidhi iyagu ma doonayaana kolka loo jiheeyey laydhaa bal xaggana eega xagganuna kusii jeedine magangalkaasaa ka dhacaya ka gacantaagga wanaadaa buu ilahay waxa dhawaaqay asxaabulacraafi qoladii ku dul taagnayd gidaarkaasi rijaalan rag bay u dhawaaqeen yacrifuunahum bisiimaahum calaamadahooda ay ku garanayaan calaamad ayaa loo sameeyey markaa calaamadani deertalo maxay tahay ma inay umadheblaaye ahaayeen ayay calaamad u tahay calaamadani ma waxa ay calaamad u tahay inay ahlu naar yihiin intaba suuragal qaaluu waxay idhahdeen maa aghnaa cankum muxuu idinka taray dee jamcukum is-urursigiinni jamcukum ururkiinni iyo ururintiinni labadaba noqon karta dad iyo duunyaba waa ururiseena muxuu idinka taray iyo wamaa kuntum tastakbiruun haddii maada msriye laga dhi masteriye laga dhigo iyo wastikbaarukum maa agnaa cankum jamcukum wastikbaarukum isbahaysigiinni iyo taxaalufkiinni iyo kibirkii labadaas shaqay weyn gaalada saynu mar walba arkayno midima ogola inuu meel maro ama dad muuminiinta ka mida inuu u waajaho ma rabo ilaa uu xulafo helo xulafo ururinaya ururinaya saaxiibbuu isku dayaya markuu xulafadaa helaa kibirku sii badanaya wamaa kuntum tastakbiruun sawtaa dhan walba u rideen ee fasaadka afsadtum alcibaada walbilaad bay saasay ku ashkateeyeen ahaa-ulaa'i kuwaasi aladiina kuwii miyaan ahayn aqsamtum aad dhaarateen laa yanaaluhum allaahu biraxmah inaanu ilahay naxariistiina dadkaa ku dhaarateen sow kuwan udkhuluu ljanna waqad qiila lahum waxaana loo yidhi udkhuluu ljannata jannada gala laa khawfun calaykum cabsii dushiinna may ahaanin walaa antum taxzanuun mana murugoonaysaan sawtan saw sawtan ka fuuqday bay leeyihin saw kuwa nicmada dhiishaa dhaansaday dadkii aafaalayn jirteena lahaydeen waa ducafo iyo adduunyada saddexaad iyo waa dabaqada liidata ee korayseen kacayn macnaha kolka lagu leeya way saddexaad iyo waanay iyo way la leeyahy way soo korayaan macnaheed way habsaameen noocaa ka dhacay weeye lacaayo noocii aad sidaa ugu dhaaratay inaanay naxariis ilaahay helayn sawtaa la casuumay wanaadaa buu ilaahay yidhi waxa dhawaaqay asxaabu naari baa iyaguna yeedhay waxay aamusnaadaanba asxaaba aljannati qoladii jannada ku jiray ayay u dhawaaqeen codkooda wuu isgaarhaya muuqaalkooda way sarkayaan laakiin dee dad isu dhow maaha an afiiduu bay idhaahdeen ay afiiduu calaynaa bal nagu soo yara butaaciya min almaai biyaha aw mimaa rasaqakum allah ama nicmada ilaahay uu idinku casuumay ee uu idinku raashinay meesha bal ciyi bixiya bay idhaha ciyi had iyo jeer marka waxu soo kordhaan dad ama neef laqale ha aada ama hadyo timi ha ahaato ciyi baa la bixiyaa oo qoysku ka ku xiga uu siiyaa masaakiintu waxay moodeen meeshii adduunyada wax la isu fidinay markaasaa waxay dhahan bas nagu soo ciyiya waxa meesha lagu hayo biyaana loogu horraysiiyey sidaa darteed baa ibnu cabbaas waxa uu leeyahay sadaqada waxa ugu fadliga badan sadaqada ugu fadliga badani waa biyaha miyaydaan maqal jahanabiyiinta nimanka ahlu naarka ahi codsigoodii ugu horreeyey qadimeen biyay ku codsadeen oo mimaa rasaqakum allahu way dambaysiiyeen aw mimaa rasaqakum allah sidaa daraaddeed ayaa qofku loo dembi dhaafayaa marka uu biyaha sadaqayntooda iyo bixintooda uu badsado waa waxyaabaha aad ilaahay dembi dhaafka ugu bixiyo waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu xus gabadh dumarkan jidhkooda iibsado ahayd oo ay waraabisay dabeetana wixii dembiee ku dhoobnaa aygaas beerkiisa beerkaa qoyan ee waraabisay ayaa lagaga salabiyay xadiidkii saxiixa bukhaari ku sugnaa markaa qofka berkad leh ama ceel leh ama qasabad leh ee fadli dheeraad uu sii leeyahy qaaluu waxay idhahdeen ina allaha ilaahay xaramahumaa waxa uu ka mamnuucay cala alkaafiriina gaalada labadanaa codsateen gaal shumaha gelin maayo halkaasay ku xidhan qaala aladiina gaaladaasoo ittakhaduu diinahum diintoodii ka dhigtay lahwan wa laciban ciyaar iyo dhayaldhayal waqarathum alxayaatu dunya noloshii adduunyaduna ay ku kadis falyawma nansaahum buu lahayd haddaba maanta waa ka tegaynaa kamaa nasuu sidii ay u ilaaween liqaaa yawmihim haadaa maalinkoodan isaga alla kulankiisa markaa dee nisyaanka waa mid iyaga u qalma oo ku habboon iyaga kuwa noocaasa in lagu abaaliyo sidii sifaat sifaadka noocaasa makriga iyo kaydka iyo nisyaanka iyo sukriyada iyo aynu suurat lbaqara bilowgiisa nansaahum waa nisyaan u qalma iyaga in la ilaawo la weydaarto maadaamaay yihiin dad mujrimiina siday u ilaaween maalinka wamaa kaanuu biaayaatina yajxaduun aayadaha yagana waxa ay ahayn kuwa diida mar hadday ilaaween maalinka mar hadday aayaadka ilaahayna diideen abaalkoodii wa walaqad ji'naahum waxaan u keennay buu ilahay yidhi bikitaabin fasalnaahu kitaabaanu cadcadaynay calaa cilmin maca cilmin ama bicilmin kitaabaanu cilmiga yaga iyo ogaanshaha yaga ku cadcadaynay oon cidina ku marmarsoonaynin lama fahmin iyo lifaaq buu rabaa iyo cid ha lala sugiyo ha laga tawaqufo ha laga joogsado doona ee cad hudan waraxma hanuun iyo naxariis buu u noqday liqowmi yu'minuun dada la rumaynaya hal yanduruuna buu ilahay yidhi ma sugayaan ilaa ta'wiilahu tafsiirka qur'aankunbay sugayaan kitaabkan la caddeeyey waxyaabuhuu caddeeyey cadaab baa ka mid ahaa ay dafireen cadaabkaasi waa wixii lagu fasirayey qur'aanka tafsiirkiisaasi isagoo muuqda iman oo tafsiirka midna waxa weeyaan mid dee macno ahaan loo sheego midna waa tafsiir waaqiciya marka waxyiga shayga uu kasii digay uu kasii waramo cadaaba ayaa arki doonaa afa sixrun haadaa am antum laa tubsiruun baa laleeyahy waa kan cadaabki marka ta'wiilahu tafsiirka qur-aankunbay sugayaan oo ah wixii uu sheegay in la arko yowma ya'tii ta'wiilu maalinka uu yimaado tafsiirkiisa iyo qur'aanku waxa uu sii sheegay maalinka la arko ee cadaab iyo qiyaamo ah yaquulu aladiina nasuuhu waxay odhan doonaan kuwii maalinkaa ilaaway min qablu horay ama kuwii kitaabkan ilaaway oo hadda ilowga waaba lagu cudur daraa ummaddana waa sidee rufica can ummati alkhata'u waannisyaanu wama stukrihu calayh wixii ay ilaawaan waa laga dhaafay buu nebigu uhi ummaddan nisyaankan baa waxa uu yahay ka tegid badatay oo badatay ilaa uu qofku noqday sidii wax ilaaway oo kale oo shayga marka aad ka tegiddiisa iyo ishalmaansiintiisa iyo weydaarashadiisa markaad badiso wax ilaaway oo kale u noqday mar haddaan marna soo qaadayn mar haddaanad marna rumaynin mar haddaanad marna u jahaysanayn marka waa ka tegid bilow gaadhay maalinkaa isagaa waxay leeyihiin kuwii nooca ahaa يقول الذين نسوهم من قبل قد جاءت رسل ربنا بنا الله رسول شيء الله يقوي لي مادن بالحق بي لي مادن حق أي نوع كان نبي محمد رسول شو خاتمي حق بي كان فهل لنا من شفعاء ما لنا هاي بي لهذين إرقييال عدنا إرقيسا ما جرتا لأنه وحي أركان أنبيادي يا ملائكتي يا مؤمنينتي وشفاعة قاضي فيشفعوا لنا دبتنا إنو إرقيان أو نرد من تلو من لعلين دونا بيده إفكي فنعمل آن صوص سمين دبت غير الذي كنا نعمل وحي آنو سمين شرني وحان هاي أرين قال لك تاغين وان مروغو waxa jeebka ay ka buuxsadaan oo kiishka ay ku sitaan intaasoo xasaraad iyo weylaad iyo murwa had iyo jeer fashalku qofku markuu fashilmana waxa xaasil u noqda un murugo halka markuu guulaysto farxaddu xaasil u tir ee midhaha uu goosanayo ina rabbakum allah aayaadka soo socda dabeetana waxay ka warramayaan ummaddu waxay ku kala tagtay towxiidkay qaadatay iyo la-aantii dadkaa aragteen abaalkooda laydiin soo tilmaamay marka allaha awoodda badan ee awoodihiisu kuwan soo socda ay yihiin rumaynta la rumeeyo waxaa lagu helaa jannada aa soo aragteen iyo farxadda diidmada la diido ee aayaadkan tanziiliga iyo kuwa takwiiniga ee caalamka ka muuqanayaba la dafiro ee la isweydaariyo taana waxaa lagu helaa cadaabka marka mawduucii tawxiidka ilaah uu dib ugu noqday ina rabbakum allah haa qad khasira buu ilahay way khasaareen qad khasiruu anfusahum waa natiijadii arrinkooda la gebagabeeyo ilaahay baa naftoodii bay khasaariyeen wadalla canhum waxa ka lumay maa kaanuu yaftaruun wixii ay abuuranayeen baa ka lumay iyaguna way khasaareen khasaarahaasaana murugadaa leh إن ربكم إلهين الله وي الذي إلهي وي خلق السماوات والأرض إري يدل بابوري سموين كي يدل في ستة أيام اللحمة الموضة صبت إذا قبل عموات معها كل ماضي ثم استوى على العرش عرش كو أكاذي أكان شو يستقوها بون يغشي الليل النهار هبين كي مالن كو دم اسكو سينيا واسكو دبوليا يطلبه حثيثا بدبك كلو راتسنيا يطلبه راتسنيا حثيثا طلبا حثيثا raadsi ama dooni degdega habeenkuna maalinka wuu daba socdaa maalinkuna habeenka wuu daba socdaa isdabooreegaasay meelayaashu ku jira waa la isku malaasaya waashamsa waalqamara waannujuuma musakharaatin biamri qoraxdii iyo dayaxii iyo xidigihii intaba ilaahay wuu abuuray iyaga oo habaysan musakharaat way sakhiran yihiin waa laga faa'iidaysanaya ilaahay amarkiisa iyo awooddiisa ayay ku socdaa alaa haddaba soo jeesto baraaruga oo له الخلق والأمر إلهي إساق أياله أبورك إي أرهن كبا مرهدو أمدان أبوري أرهن كيدان أولي لابد أيان لك لساري نويان لأولاني إلهي أدوغنا أبورك لاله أنقنا أمر كانوا لأننا أمدهان وحان الضوان أغو تلينينا إي وحا الضوان طلع أغو تلين ماي لابد أني مكالا بحيان sida la isugu cadfay lagugu baraarujinayana waa saar cid waliba wixii ay leedahay ay samaysatay bay ka talisaa dhankay doontaha ugu jahaysee ilaahay isagaa ka talinaya ummadda marka kutub buu soo dejiyey oo rasuul buu soo diray tabaaraka allahu rabu lcaalamiin ilaahay baa barako batay caalamka o dhan isagoo rabbiga u ah udcuu rabbakum ilaahayna haddaba barya waa u baahantihiin tadarucan wa khufya idinkoo isu dhuldhigaya edhabna ku baryaya khufya si hoosa id naadaa rabbahu نداء خفيا معنى تضرعنا وأن الخشوع يباهم وجسته بوبود إيا عدك إيا قيلة بضنا وأن دي رئيس مركة دعاي سنيس أيها الناس أرجعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب توحوا لي مركة إلهي بريسان ندى قالوا مقال ما بريسانه ويدين دو يو ويدين مغلياه نفتين marxistoo dee haysdhibine ducadu erab hay yeelato khushuucdana sidaasaa u dhow istustimadana way ka durkaysaa inaad cid istusta marka inahu ilaahay laa yuxibu lmuctadiina kuwa xadgudba ma jeclo oo meel walba xadgudubka waa la diiday laanna ummadani waa ummatan wasata waa ummad dhexdhexaada dhan walba marka in dhanna loo dhaco maaha walaa tufsiduu fi lardi dhulka ha xumaynina bacda islaaxihaa intuu ilaahay wanaajiyey ilaahay wuu wanaajiyey dhulka wuu goglay oo wuu xaaday oo wuu barwaaqay rasuul buu soo diray manhaj buu soo dejiyey wax walba wuu isku qoofanay diin iyo duunyada dabeedna dadun baa ka dhex toosaya aa aragteen kuwa maanta soconaya ee waxaad aragtay samaynaya wa afsadu alcibaada walbilaad marka ilaahay dhulkiisa wuu wanaajiyey oo diin iyo dunyo iyo barwaaqaba wuu ku wanaajiyey ilaahay aan laga xumayn taasaa ilaahay ummadda u faray wadcuuhu khawfan wa tamacan ilaahay caabuda idinkoo ka cabsanaya rajaynayana fafiruu ila allahi inii lakum minhu nadiirun mubiin fafiruu ila allaahina waa lagu leeyahy isagaa lagaaga digayana waa lagu leey isagaana lagu cararaya isagaana laga cararaya leano cadaabkiisa laga cararaya jannadiisa cadhadiisa laga cararaya naxariistiisa iyo dembi dhaafka liannahu daarun naafic khawfan wa damaca ina raxmat allaahi ilaahay barwaaqadiisu qariibun min almuxsiniin samafalayaasha way u dhowdahay mar hadduu qofku muxsin yahay muxsinna waxa weeye qofka deeqa wixii uu cadaalad ahaan u yeelan lahaa ayuuba isagu isdhaafiyeyba oo uu ku deeqayba oo uu ka tanaasulay waan tacfuu aqrabu litaqwa wa huwa aladii waa ilaahay yursilu riyaaxa ama riixa labadaba la akhriyey dabaylaha ayuu soo diraa bushran bayna yaday raxmati iyagoo dabaylahaasi bushaaraynaya roobka ka hor bushran iyo nashran iyo nushuran iyaga oo roobkaasi bushran haddii la yidhahana de waa bushaaro nushuran iyo nashran haddii la yidhaahdana waa iyaga oo daruuraha kala bixinaya ama dabaylo baahsan barwaaqada iyo ka hor oo dee adiga arka walwalka iyo neecawda naxariistu ay ka soo warayso marka roobku soo curto ee uu soo onkado ee dhibicdu soo dhowday xataa idaa aqalat marka ay qaaday dabaylahaasi saxaaban hiqaalan daruur culus heegooyin ama waqal ama dee midkaa doontade suqnaahu waanu kaxaynaa libeladin mayit dal dhintay xaggii baanu u kaxaynaa dal abaara ayuunbaa daruuraha loo kaxaynaya xaggooda iskama socoto daruurtu laakiin ilaahay baa wada fa anzalnaa bihi lmaa biyihii baanu dalkaa baktiya abaartaa maraqa kaga furayna fa akhrajnaa bihi min kulli thamaraat midho oo dhan baanu biyaha ku soo saaran noocu doonayaha kadaalika sidaasaanu nukhriju lmawtaa kuwa dhintayna saasun baanu soo noolaynayna lacallakum tatadakkaruun waxay u dhowdiin inaa waantowdaan maxaad ku kala saari labada waxba kuma kala saari karaysa dal baktiyey iyo dad baktiyey mid waliba marka uu geeriyeysan yahay isha wuu daran yahay lama joogi karo lama dugsan karo anfacna ma leh mid waliba markuu noolaadana waa waa la dheebsanaya walbaladu ayibu baa ilahay uhi tusaalu rabbi bixinayaa dalsanku waa dalxun iyo dalsan dhulkuye dhulka dalsanka ahi yakhruju nabaatu daaqiisu wuu soo baxayaa iyo nicmadiisu biidni rabbi ilaahay awooddiisuu ku soo baxayaa iyo alloo fasaxay waaladii khabusa dhulka dalxunka ahi ilaahunbaa abuuray haddana khabusa ku sheegaye laa yakhruju xudifa athaani lidilaalati alawal kana faacilkiisa ka hore ayna tusiyey laa yakhruju ay nabaatu nabaadkiisu ma soo baxayo ilaa nakidan ilaa binakid diiq ibuu ku soo baxaya dhul markaa diriya ama dee bacaada wixii ka soo baxaa waa wax habsaamay muddo kadib roobka kadib laakiin dhulka kale dalsanka ahi deg deg buu usoo jawaabaya deg degna uma duugoobayaanoo uma caddaanayaan geerihiisu noocaas oo kale wey kadaalika nusarifu alaayaati liqowmi yashkuruun dadka mahadnaqaya sidan un baanu ugu cadcadaynaa amhaashiya tusaalayaasha qur-aanku ku bixi ku siinayo waxa weeye far waaweyn oo lagugu qoray wixii aad fahmi lahayd waa shaygii macquulka ahaa ee laguu sheegayey oo lagaaga dhigay mid maxsuus ahoo aada arkayso marka wixii lagaaga waramo ee lagula shayga idaacadda laguu furay aad dhegaysi uun ku qaadato ee sidaad u dhegaysanaysa dabeetana cajalad laguu geliyo aad aragta isagoo muuqda dee xaqiiqadiisu way kala duwantay aada bay u kala duwaysa oo cayn alyaqiin iyo cilmu lyaqiin marka sidaa kadalika nusarifu alaayaati liqowmi yashkuruun wa tilka alamthaalu nadribuhaa linnaas wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun aqoon-yahanka arkaya miisaankay leedahay amhaashiiyo tusaalayaasha marka laguu soo ururiyo kan dalsanka ahina waa qofka mu'minka ah kan dalxunka ahina waa kaafirka siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam tusaalaha ku bixiye waxay ahayd mu'minkuna wuxuu la mid yahay maxay mithlu lutruja geedka udrujada la idhaahdo dir badan baa lagu fasiray laakiin waa geed macaana udgoonna kan kalena wuxuu la mid yahay mithlu lxandala maxaynu odhan ma gowracatada ma gowracatada maqanboosha waa geed xun oo uraya urtiisu waa qarmuun dhadhankiisuna waa qaraadh oo cunuhu kala goynaya markaa kana waslad laga taga male kana waslad la qaata male dalxun iyo dalsan labadaasay kala laqad camalkooduna waa saas oo kale laqad arsalnaa buu ilahay yidhi waxaanu soo dirnay nuuxan ilaa qawmi nebi nuux baanu qoladiisii u soo dirnay haddaba haddii laguu sheegay albaladu tayib oo dadkii wanaagsanaaya dadkii xumaana laguu sheegay qaacido guud ilaahay uu bixiyey bal tusaalayaashana eeg haddaba halka siday adduunyada u badbaadinayeenay u dadaalayeen dadka dayibka ah atayibiina watayibaat kuwan kale ee khubasada ee xumina say wax u kharibayeen balse isu soo baal socdeen labadan ummadood eeg ee tartankani uu soo jiray marka suuradda dee ilaa toddobada qisee soo socdaaba waa amhaal iyo tusaalayaal layna siinayo nebi aadam soo qaadanay iyo midkii ka agbooday ibliis nuux iyo ummadiisiina eg laqad arsalnaa nuuxan buu laha yidhi nebi nuux waxaanu usoo dirnay ilaa qowmihi qoladiisii faqaala yaa qowmi buu yidhi qoladaydiiyo ucbudullaha rabbi keligii caabuda maa lakum min ilaahin kayru ilaahaan allah ahayn malihidin inii akhaafu calaykum waxaan idinka cabsanayaa cadaaba yowmin cadiim maalin weyn cadaabkii sidaasunba ahaydoo tawxiidku waa asaaska camalka markuu isagu hagaaga camalka kalena uu hagaagaya waa weelkii loo tolayay khayraadka qaala almala'u min qowmi kuwii madaxda ahaa ee tolkii ahaa unbaa waxay idhaahdeen innaa lanaraaka waxaanu ku aragnaa fii dalaalin mubiinin daadicada inaad ku sugantay leanna waxay diidayaan inay yidhahdaan ku diidnay adoo hanuunsan waayo iyagu way arkayaan wajaxaduu biha wastayqanata anfusum dulman waculuwan ee ummadaha kale ayay jahaynayaan qaala yaa qowmi buu ihi qoladaydiiyow laysa bii dalaala tankiirku taqliil buu faa'iideynaya laysa bii dalaalatu in yar oo hallowina iguma sugna in yarna wax igama si aha mana silani in yarna walaakinii rasuulu min rabbi alcaalamiin ilaaha caalamiintan oo dhan iskale baa rasuulkiisii aan ah ubaliqukum risaalaati rabbii waxaan idin soo gaadhsiinayaa waxyiga iyo fariimaha alla igu soo diray wa ansaxu lakum waanaan idinla talinaya oo waan idin toosinaya waa idin tilmaamaya wa aclamu min allaahi maa laa taclamuun alla xaggiisana waxaan ogay waxaydaan ogeyn low taclamuuna maa aclam ladaxiktum qaliila walabakaytum kaiiraa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaan ogahay haddaa ogaan lahaydeen walla qosolku u yaraan la ohintuna way badan lahayd buu rasuulku ilahi sala allahu calayhi wasalam ee dambeeya aw cajibtum ma waxaa la yaabteen an jaa'akum inuu idin yimid dikrun min rabbikum waxyi ilaahiin ilaahiinna xaggiisa ka yimid oo idinku deeqay calaa rajulin minkum nin idinka idinka midana lagu soo dejiyey oo dee nuuxa liyundirakum si uu idinku digo walitattaquu iyo si aa u cabsataan oo kolka hore digniinta a imanayso oo wixii dambeeyaa la sheegayaayo xaqaa'iqaa hortooda la keenayaayo dabeetana si ay taqwo u helaan walitattaquu litastamicuu walitattaquu walacalakum turxamuun saasay isu daba socdaan waa digniin ilaahay rasuulkana loo soo dhiibay dadkuu gaadhsiinayaa way cabsanayaan dabeedna naxariis bay helayaan fakadabuuhu way beeniyeen buu ilahay yidhi faanjaynaahu waanu badbaadinay nuuxiyo waaladiina macah iyo muuminiintii la socotay fi lfulk doonidii baanu ku badbaadin alfulk waa doonidaad aragtay qadarkaad aragtay leeg ayaa ilaahay uu saaray wixii wax laga unkaya oo dhan waxalla wixii siidhka oo dhan qaad balay noolaha markii dambena siday u sabaynaysay ee dadkiina ilaahay uu kala reebay ayaa la yidhi wastawat cala aljuudiy juudigaas siday u soconaysay baa dabeetana wakiida almaau waqudiya alamr cirkii iyo dhulkiiba kala joojiyeen biyihii halkaasay wastawat cala aljuudiy buurtaa isku taagtay juudiga laodhan jiray meeshan lagu dagaalamaya mawsil la yidhaahdo almawsil ayay buurta ku taallay bay leeyihin aimada taariikhda wa aqraqnaa waxaanu hafinay aladiina kadabuu biaayaatina kuwii aayadaha iyaga beeniyey bal hadda sababtana innahum kaanuu iyagu waxay ahaayeen qawman qolo camiin dam ah qaaraan waxba u baxsanayn oo xaqa ka indhasaaban ayay ahaayeen way mutaysteen kolkaa kol haddii ay xaqii dee iftiimay ay arki waayeen waxay mutaysteen in cawda loo jaro tusaaluhuna waa kaasoo awliyada ilaahay iyo acdaadu kolka ay isweydaartaan qolona sidaasaa unbaa ilaahay khayrka ugu birbiriyaa qolana dee cawdu u goynaya oo halaagaya wallahu aclam